toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadli doonnaa xaaladda ay ku sugan yihiin boqol iyo siddeed iyo toban maxaabiis lagu eedeeyey burcadbadeednimo oo ku xiran xabsi ku yaala magaalada mombay xabsigaas oo lagu magacaabo tolje jil barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya axmed maxamuud maxamed oo loo yaqaana axmed xiish ahna xogayaha koowaad ee safaaradda soomaalidu ay ku leedahay magaalada new delhi si dhowna ula socda xaaladda ay ku sugan yihiin dhallinyaradaas lagu eedeynaya burcadbadeednimada kusoo dhowo barnaamijka marka hore axmed walaala ridwan waan ku dhowahay waana ku mahadsantii adiga iyo bahda v o a waayahay bal marka hore xaaladda ay ku sugan yihiin dhallinyaradan ayaan jeclaan lahaa inaad noo soo koobto
walaal ridwan dhalinyaradan oo hadda tiradooda ay tahay sidaad hore u sheegtay boqol iyo siddeed iyo toban lana soo xiray labada kun iyo kow iyo tobanka sanad muddo hadda lix sano ka badan ku xiran waddankan indiya xabsiga turaja jail ee mumbai runtii xaaladooda hadda way fiican tahay waana caafimaad qabaan hadda waxa waaye tiradooda boqol iyo toban iyo sideed markii lasoo xiraayo inkastoo ay ahaayeen boqol iyo labaatan sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka dhamaadkiisii iyo horaantii labada kun iyo lix iyo tobanka nasiib daro laba wiil oo kamid ah ayaa xanuuno t b ah u dhintay oo u geeriyooday xabsiga ku geeriyooday laakiin hadda tiradooda waa boqol iyo toban iyo sideed waana xaaladooda waa fiican yihiin waana barwaaqo qabaan waa gartay marka si dhow ma ula socotaan xaaladda ay ku nool yihiin iyo caafimaadkooda iyo waxa ay cunaan maadaama aad sheegtay in laba ka mid ah ay xabsiga ku dhinteen
ridwan waa la soconaa safaaraddu dadaal badan bay ku bixisay waan booqanaa mar walba waan ugu tagnaa xabsiga siaan xaaladooda caafimaad uga uga wareysano wax cuntada ay cunaan uga wareysano nolosha ay ku noolyihin uga wareysano runtii maaragtay waa ay caafimaad qabaan wax wax dhibaataa hadda jirta ma taagna laakiin waa dareemi kartaa dee dhalinyaro xabsi ku jira waddan shisheeye oo dalkoodii aan ahayn haddana xabsina ku jira mar walba hawshu iyo culeysku iyo dhibku waa iska badnaan karaa oo mataqaanaa niyad ahaan qofku markuusan niyada uusan xabsi ku jiro niyaddana aysan fadhin xanuuno kaloo badan baa iska imaan kara oo ma ay qanacsano dee dad xabsi ku jira weeye laakiin wax hadda taagan oo dhib ah oo culeys ah oo jira ma jiro xaaladooda caafimaad boqol iyo toban iyo sideedooda waa mataqaana waa bad qabaan marka qaarkood xabsiga ayaad booqataa ma la sheekaysataa waxyaabaha aad isweydaarsataan se maxaa ka mid ah mar kastoo aan booqano aan meesha ugu tagno aniga iyo qareynkooda waan ka wareysanaa kow xaaladooda caafimaad adeega ay helaan cuntada ay hadda ay ibsanayaan xabsiga haddii ay wax dhibaato ah oo kale ay kala kulmaan ama dadka kula xiran ama askarta meesha joogta haddii marka calqalada ay noo sheegaan madaxa xabsigaan la fadhiisanaa calqaladahaasa taagan baan ahnaa marka dambe aynu kusoo noqono calqaladahaas yaan aan arkin waa ku noqonaa haddana calqaladihii baan weydiinaa dhalinyaradu marka laga xidhaan waa la xaliyey waxay u baahan yihiin baan u samaynaa haddii dadkooda ehladooda soo booqanayaan waan u fududeenaa waana loo ogolaado hadda qof walba ehelkiisa u taga waa loo geeyaa dharbay ugeeyaan waa laga warqabaa marka mar kasta mar kasta caqlada taagan baan ka wareysanaa xaaladooda maxkamadaanu qareynkooda uu wargeliyaa oo u sheegaa meeshai hadba marayso la socodsiiyaa intaasaan isweydaarsanaa badanaa markaan tagno waayahay haddaan bal dib u noqonno waxaan filayaa in afar kooxood ay yihiin oo afar howlgal oo kala duwan lagu soo qabtay waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda lagu eedeynaya maxaa ka mid a maadaama aad la socotid dacwadaha loo haysto waa sax saa sheegtay afar koox weeye hadda tiradooda boqol iyo toban iyo sideed ah afartooda koox saa hore kugu sheegay labada kun iyo kob iyo tobanka horaanteedii bishii koowaad ilaa bishii abriil intuu dhexaysaa soo kala qabtay dambiyada lagu soo eedeynayo waxaa ka mid ah burcadbeednimo isku day inay mataqaanaa isku day diil baa ka mid ah dambiyada lagu eedeeyey waxaa kaloo ka mid ah inay soo weerareen marka dowladda india ay leedahay inay soo weerareen baa ka mid ah waxaa ka mid ah in lagu soo eedeeyey afduubasho oo madax furasho ah oo dadbay afduubteen baa la yidhi oo ay madax furasho ay weydiisteen iyo dambiye kaloo kala duwan baa lagu soo eedeeyey waayahay iyagu markaa ma qiranayaan dambiyada loo haysto
horta muddo waxaa socotay maxkamaddu oo muddo ilaa afar shan sano afar sana markii socotay oo ay dambiyadooda aysan iyaguna qaran waxaan waxba kama jiraan dhahayeen oo maxkamaddu intaa ku socotay kadib lawyers qareenkii ay faamilada qoysaskoodu qabsadeen oo safaaradda ay ka kaalmeynayso wixii fasilita u baahdaan oo muddo hawsha ku jiray wuxuu soo jeediyey inay sida ay hawshooda u fududaato oo hawshaani maanta intii dambiga dowladda kaga cadeynaysana way dheeraanaysaa wuu ku yidhi intii idinkuna laydinkaga cadeynaya inayn dambi lahaynna way dheeraanaysaa marka si maadaama waddan shisheeye ka xiran tihiin aada dalkiina u tagtaan in laydin xukmo kadibna aad dalkiini xabsigiina ku qaadataan baa iisoo jeedinayaa buu yidhi kadibna way aqbaleen oo waxay sanadkii horaantii labada kun iyo lix iyo tobanka ay saxiixeen documentigii qarashada dembiga bay saxiixeen waxaana loo gudbiyey maxkamaddii kadibna maaragtay hadda processkoodii baa socda waayahay haddii aan su-aal kale ku weydiiyo waxaan filayaa in isniinta qaarkood ay ay mar kale maxkamadda tegayaan waxyaabaha ugu waaweyn ee maalinkaas dhici doona maxaa ka mid ah
waxaa ka mid a waalan ridwan maadaama dembigii documentigii qirashada uu qareenkoodii marka hore gudbiyey waxaa jirtay intii muddadaas udhexaysay waxaa waraysiya looga sameynaya markhaatiyaashii ama askartii markaas soo qabatay baa la wareysanayay waraysigaasi wuu dhammaaday hadda marka isniinta waxaa la filayaa in ay xaakimka hortiisa ay dembigii ay qirashadii ay saxiixeen ay ka hor qirtaan oo xaakimka arko oo markaas wixii su-aalaha weydiiyo baroseeskii maxkamadda ay maraan marka waxaa la rajaynaya koox ka mid a in isniinta la keeno koox kalena tahaara la keeno laba koox marka halkaas
marka xabsiga loo wado waxaa la sheegaa in ciidamo fara badan ay ay ay gaadhka ka hayaan in baabuur fara badan lagu qaado xataa waxaan maqlayay in ay ay maaragtay maamulka indiya ay ay lahaayeen dhibaatooyin fara badan ayaa lagu qabaa marka la kaxaynayo ee maxkamadda la geynayo idinka ma raacdaan mise maxkamadda unbaad kula kulantaan xaaladaha meesha jira oo aada dhegeysataan
annagu annaga iyo dad kaleo runtii shacab soomaaliyeed oo degan magaalada mumbai inta degan oo way yimaadaan maxkamadda waana ogolaan maxkamadda loo ogolaa dadka soomaalida ah si ay dacwadda ula dhageystaan waa sax markii la keenaya maadaama tiradooda badan tahay halkii qof waxaa loo baahnanaya in laba askari lasoo raacsho marka askar badan baa marka soo raacaysa dee tiradaas badan baa keenaysa marka tira badan askar in loo baahdo oo tira badan oo baabuura loo baahdo marka annagu maxkamadaanu markaa markii maxkamada maxkamadaanu ugu tagnaa arrintooda ku dhegeysanaa mataqaana wixii markaas goobjoog aan ka noqonaa sida hawshu ay u socoto waayahay goormaa marka la filayaa in ugu dambeyn xukunadan ay soo gebagaboobaan
wallaahi dee waxay ku xiran tahay horta arrintaasi maxkamadday ku xiran tahay waa hawl maxkamadda u taalla laakiin annaga kasafaarad ahaan iyo kadowlad ahaan waxaanu codsanay in hawshaani lasoo dedejiyo sida dhaqsiyaha badan lasoo dedejiyo inta in sanadkan gudihiisa hawshaani ay ay soo dhammaato maaragtay baanu anagu codsanay oona runtii culeyskana saaraynaa laakiin waa hawl maxkamadda iyo u taalla
waayahay dhinaca kale waxaa jiray wadahadallo u socday dowladda soomaaliya iyo dowladda indiya wadahadalladaas waxaan filayaa xooggoodu inay ku saabsan yihiin in dhallinyaradaas dib loogu celiyo soomaaliya ama xukunadooda halkaas ay ka dhacaan ama xabsiyo soomaaliya ku yaalla lagu hayo xaggey marayaan wadahadalladaas wallahi waxaa jirtaa heshiis aanu iswadaadsanayno oo dowladda soomaaliya iyo dowladda indiya ay ay iswadaadsan doonaan oo runtii wadahadaladana waa socdaan waxaana rajaynaynaa in in sida ugu dhaqsiyaha badan mataqana arrintaas uga shaqeyn sidii heshiiskaasi lagu saxiixan lahaa haddii heshiiskaas la saxeexo wuxuu dowladda soomaaliya u ogolaanaya in maxaabiista la xukumo ay ay xukunkooda ay dowladda soomaaliya la wareegi karto oo xukunkooda ay ku qaadan karaan dalka dalka ay ku qaadan karaan maaragtay marka heshiiskaasna hawshiisa meel fiican bay maraysaa waxaana rajaynaynaa insha allah safiirka safiiradda safiir abyan safiirad abyan ladana ay runtii dadaal culus ay ku bixisay ayna ku wadaa in mataqaana hawshaas ay ay sida udhaqsiyaa badan ay ay ay ku dhacdo si ay mataqaana xukunka hadduu dhaco aanu fursad ugu helna markaas in wiilashaasi ay xabsigooda ay ku qaataan dalkooda waa gartay marka rajo intee la-eg ayaad ka qabtaan inay soomaaliya xabsigooda ku qaataan oo dib loogu celiyo soomaaliya
wallahi rajadeena annaga waa fiican tahay aad bay rajadeena u xoogan tahay mataqaana waxaan rajaynaynaa insha allah in taas ilaahay noo aqbalo oo xukunkooda ay ay dalkooda ku qaataan waayahay dhinaca kale haddaan wax kaa weydiiyo waxaa muddo badan ayay xabsiga ku jireen dabcan boqol iyo siddeed iyo tobankan dhalinyarada ah afka hindiga ma barteen cunnada hindida ma jecel yihiin waxyaabahaasoo kale ma ka waraysataan oo ma ka warhaysaan
a wallahi waa ka warhaynaa oo de raggu waa kala duwan yihiin qaar waxaa jira iska dhaata afka hindiga afkii lookalka ahaayo maharatiga oo mahara oo gobolka jawaal looga hadlo sida af soomaaliga ugu hadlayaa jira oo aad u bartay dadka aada u dhexgalay qaarkoodna waxaad moodaa weli inaysan mataqaana wax badan aysan ka fahmin wax badan ka baran oo mataqaana qaar cuntada aad bay uga heleen oo aad bay u jeclaadeen oo la qabsadeen qaar weli lama qabsanina way way ku wareersan yihiin marka waa isku rag maadaama rag tira badan yihiin waa rag isku jir oo nooc walba leh ma garata waa gartay marka cunno soomaaliya ma cunaan aan filayaa cuntada hindiday hadda cunaan cuntada hindiday cunaan meesha cuntada hindiya laga sameeyaa oo ay cunaan marka waa maarata nasiib daro cunta soomaaliya meeshan kama helaan
waa gartay dhinaca kale ma helaan xiliyo ay ciyaaraan oo kale kubadda ama mararka qaarkood ay helaan fursado ay ku jimicsadaan maadaama ay xabsi ku jiraan
wa waa helaan oo xabsi weyn bay ku jiraan oo dhul baaxadle ku fadhiya marka maaragtay inay waa dabcan waa mataqaanaa activities waa jirkaan oo mataqaanaa inkastoo iyagu ay dad xukuman aysan ahayn oo qofka markuu xukuman yahay uusan xuquuq badan lahayn oo qofka markuu rumaan ku socda ay ka duwan tahay qofka xukuman oo waxyaalo badan markaa aysan fursado badan ugu helayn laakiin mataqaanaa entertainment kale way helaan waayahay aad iyo aad baa umahadsan tahay waadan mudan ridwaan wada aad baad umahadsantiin intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya axmed maxamuud maxamed oo loo yaqaana axmed xiish ahna xogayaha koowaad ee safaaradda soomaalidu ay ku leedahay magaalada new delhi ee dalkaasi indiya inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo